marka horesena la dhegaysta barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaana soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o e da ee toddobaadkan xaaladda siyaasadeeda waddanka ayaa maraysa meel xasaasi ah wakhti dhowaan la filaya in doorasho ay ka dhacdo soomaaliya saddex iyo toban xubnood oo musharaxiin mucaarada oo intooda badan qaba aragti dowladda federaalk ee soomaaliya ka gedisan ayaa midoobay qaadacay guddiga doorashada ee dowladda dhowaan ay dhistay sidoo kalena shuruudo ku xidhay doorashada soo socota taasi beddelkeeda wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir iyo qaar ka mida xildhibaanada federaalk ee soomaaliya ayaa iyaguna si gaara uga falceliyey aragtida ka soo baxday xubnahaasi mucaaradka ee ku shiray magaalada muqdisho waxaa sidoo kaleeto horey u jirtay in guddoonka baarlamaanka ay la kulmeen xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee magaalada muqdisho haddaba xaaladdaasi xasaasiga xilli lagu jiro doorashaduna wakhtigeeda ay aad u dhowdahay waa sidee xaalka siyaasadeed ee waddanka maxaase looga gudbi karaa dhammaan arrimahani sidee u saameyn kartaa geedi socodka doorashada iyo sidoo kaleeto xaaladaha amniga ee dalka xilli al-shabaabna weeraradooda ay weli socdaan oo kii ugu dambeeyey toddobaadkan jimcihii lagu qaaday meel maqaayada oo lagu laayay dhallinyaro barnaamijka waxaa marti iigu ah cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda heritage ee cilmi baarista ee fadhigeeda uu yahay magaalada muqdisho cabdirashiid bal ugu horreyntii soo dhowow barnaamijka dabcan dhegeystayaal ayaa qayb ka noqon doona laakiin bal inta aan la gaarin haddii aan ku weydiiyo labadii maalmood ama toddobaadkanba haddii la dhaho xaaladda siyaasadda ee waddanka way soo karkaraysay marka la fiiriyo mucaaradka oo intooda badan isku af noqday doortay hoggaan gaar ah soona jeediyey shuruudo ay ku xireen doorashada oo ay ka qayb galaan marka dhinaca kaleetana waxaa hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir waxaa kasii horreeyey wasiirka warfaafinta mar hadle waxaa ka horreeyey wasiirka amniga marka bal haddii aan dib ugu yaro noqonno dhinacyadan muqdisho wada jooga iska soo horjeeda wakhtigan xasaasiga ah ee doorashadiiyo soo dhow sidee waxaan o dhan isu qabanayaan haddaan ku bilowno falaqeynteena
waad mahadsantahay sahra waana salaamaya dhegeystayaasha runtii horta markii doorasho la galo oo weliban waktiga soo dhawaado temperatureku iyo heerkul heerkulka siyaasadda inuu inuu kor ukaco waa runtii waa waa dhacdaa mar kastana waa dhici jirtay adduunka kale xataa oona waa ka dhacday hadda mareykanka waxaa ka socday adduunka o dhan waa la socday marka xoogaa taas waa iska doola xoofteyn iyo waa iska jiisistaa waxyaaba waaweyn oo runtii laisku diidiidan yahayna waa jirtaa oo doorashada habka loo qabanahayo haddii hab loo dhigana dad bay ugu badisaa haddii hab kale loo dhigo dad bay ugu badisaa haddii si la yeelo labada qolaba inay ugu badisaa dhici karta marka in laga doodahayo wasaan hala yeelo wasaan hala yeelo dad baa dantooda ka dhex arka wixii markaas ama la sameynayo ama aan la sameynahayn marka iyadana waa la qaatiyeen oo haddao aniga adigo aan tartamayno oo macnaha aan meesha aan ku tartamayno oo adiga ay ku fiican tahay o aniga ii fiican tahay ama qoraxda dhigandhaha ka hayso aniga aysahayn wax oo dhan hortii waa wax in laga gorgortamo lagu khasban yahay haddii la rabo in la tartamo dhinaca kalena runtii shacabka soomaaliyeed buuqaas iyo dhagxumadaas iyo isku farabaxkeedaas uma roona inay waxay maqlaan runtii la rabaan hore inoo socdo oo dadka maaragtay heshiiyey shacab ku danaynayaan maxaa la yidhahdaa guud ahaana siyaasiyiintu iyaga waxaa ka maqan waa yaqaanaan oo qof kasta wixiisa iyo codkiisa wa goosanaya laakiin runtii ummaddan soomaaliyeed haddii xaaladooda hoos loo aado waa iska dhiban yihiin dadka badankooda noloshooda waa iska ciriiri wax soo saarkooda ku waa yaryahay waxbarashadu aada u liitaa marka waddanka adduunka wax kasta ugu hooseeyaan nahay marka labada isku haysta maxaa lahaa maqaarka hooyada waa sida gacantaasna waa jirtaa marka waxaasoo dhan marka la fiiriyo waa lagu khasbanya doorasho inay ka werwer eeg dhacdo sida hadda kahor udhexeysay labaatanka sano lasoo dhaafay waana lagu khasban yahay in wax laisla ogol yahay lagu hawlgalo mas-uuliyaddiina waxay saaran tahay mar kasta dadka talada gacanta ku haya mas-uuliyaddu saaran tahay hadda mucaaradku waana ladhacayaa iyo waana dadoobahayaa dadka talada gacantakooda baasha salxanahayay ku hayaan marka inay garbaxaan dowladda waa looga baahan yahay ayagaana waa yeel ama talada haya maxaa la yidhaahdaa akhirkana waxaa isleeyahay kolba in macnaha ay lagu khasbaan doono in meel wax laiskula geeyo isriixriixana maaragtay inaan lagu tiraxkabin oo maaragtay oo oo oo dadka shacabka danahooda iyo wixii dadka kasoo ragaal laga fakaro adduunka iyo dowlad diskeenana way uxun tahay afar labaatanka saac in laiska lisho oo la qaylinhayo dadkii xataa adduunkii hadda corona virusa ka dhacay dhaqaalihi waa iska ciriiri marka markii buuqdeena bato iyo caqli xumadeena ay badato dadku dad ay adduunku dad ay waxtiraan waayi mahayaan ama south sudan bay iska aadayaan ama etoobiya ay iska aadayaan ama meelo kale aadayaan marka in mala ku daalna waa ka imaanaysaa muranka iyo buuqa seedsada ah laakiin cidda saacadda ku socotana waa dawladda hadda jirta oo haddii eed la gaaro oo maaragtay waxay dhaqaajin waayaan oo dawladdan baa culays badan kusoo dhacaya marka in macnaha masaxada laga aado in lagu khasbanaan doono ila tahay aan ku talinaynaa waa tahay waa tahay waad mahadsantaha guud markaagaas iyo inaad dib noo xasuusisay guud ahaan sida ay wax u jiraan iyo sida ay wax noqon karaan dhegeystayaal ayaa barnaamijkan had iyo goor aan siinaa fursadaha dhegeystaha ugu horeeya haddaan u yeero oo yurub dabcan joogo soo dhawow magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid cabdirashiid khaliif xaashi waa madaxa hay-adda cilmi baarista heritage asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan waxaan salaamaya bahda v o a dhammaan shacabka soomaaliyeed si gaar ah cabdirashiid oo barnaamijkan marti ku ah magacayga waa yuusuf shee cali oo yurub joogo salaan kadib waxaan rabaa inaan hal su-aala weydiiyo mudane cabdirashiid beryahan waxaa jiray khilaaf xoogan oo udhexeeya mucaaradka iyo dowladda federaalka mucaaradku waxay dowladda ku eedeeyeen inuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kursiga maroobsanayo dastuurkii ku tuntay halka keliya uu rabo inuu wax ku xukumana ay tahay xoog dawladduna waxay ku ku andacoonaysaa inay mucaaradku rabaan inay dalkan burburiyaan marka labadooda yaa khaldan yaa sasaxan maxay tahay se xalka looga gudbi karo marxaladan murugsan ee dalka hadda ku sugan yahay maarmaa ha mani aniga waxaan dhihi lahaa intii la oran lahaa mucaarad miyaa saxsan mise dawladda maxaa jiramaasho miyaa khaldan intii la oran lahaa in la yidhaahdo ma ay habboon tahay inay saas isugu murugkacsan yihiin oo isku hortaagan yihiin ayadoo dalkiina intii wax ka weyn laga filahayay marka aniga labaduba waa ila khaldan yihiin maxaa la yidhahdaa ayagu xukuumaddu waxay igula khaldan tahay hadda qofkii mas-uul ah oo guriga waayeel u ah oo dalka waayeel u ah baa laga rabaa inaan laga eed sheegan oo xaqdarre iyo iyo xoogaa wax muruuqsi aan laguba eedeyn baa looga baahan yahay ayaguna in badan siyaasiyiinta hadda qaylinaysa kamida labadii lixi labadii kun iyo lixi tobankina horgobladii fadhiyeen waxa waxa walaaqan oo hadda ay ka dacwoonayaan waxba noocay sameyn jireen oo runtii dadax ceeb kasmadeyna uma badna oo mahalgoboleedyada iyo meel kasta doorashada sanadkii labadii kun lixi tobanka aad baa loogu booday laakiin dawladda iyo madaxweynaha hadda inay uma uma saamaxayso in hadda wixii hadda ka hor la sameeyey oo in laga guura ay ahayd inay kusoo celiyaan waxaabay ku haysaan hadda wax weyn maahan soomaaliya waxaa ka buxa dad loo qaateena oo bulshahayada ah oo magac leh oo magacooda la yaqaano oo magacooda elaasanhaya oo boqol qof ka badan ma anigu garanhaya oo shirka doorashada loo dhiibi karo marka waxay ahayd in dad loo qaateena wat oo madaxdii hore kamida inay doorashada u dhiibaan si doorashada loo aado marka hadda sidii dad dhalinyaro dugsi hoose dhexa dhigta la iriixay la iriixay la iriixay isaga taabtay in haddii arrinta ay noqoto maahan waa in dad lagu kalsoon yahay doorashada maamuli kara soomaalida ka buuxaan loo dhiibo doorashada oo la yaqaano magacooda waa radiisan laakiin dad dhalinyaro aan qofna laga garanhayn cali cali cabdi saarax iyo nuux xirdi saarax iyo geedi nuur geedi keliya aan soo tuura ma ahan waa raggii hore la yaqaanay oo odayaashii waaweynaa oo magaca lahaa in in doorashada loo dhiibay ahayd iyo bulshada rayadka iyo dadka sumcadda loo yaqaano oo qof kasta ku qanci karo marka arrintan taaga waa arrin la xaliyi karo inay isku hayaysaanna waa ceeb waa tahay dhegaystaha kale oo isna muqdisho kaga jira qadka ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero soo dhawow magacaa ku bilow walaal asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed mire yuusuf magaalada muqdisho iga hadlaya haddii aan ku bilaabo wadanku wuxuu maraya horta xaalad adag marka laga soo tago isqaqabsi iyo dood iyo muran wadanku wuxuu u baahan yahay badbaado waxaa ii muuqataa inaysan jirin isu tanaasul iyo inaa wadanka dadkaana isugu danqanin labada dhinacba marka waxaan weydiin lahaa istiraabisiin maxaa lagu leeyahay damiir sax ah oo dadka ka tarjuma shacabka dareenkooda ka tarjuma oo oo dalka lagu badbaadin karo xilligan wiilkaasi dhalinyarada reer muqdisho ka mid a haddaad u jawaabto
saaro su-aasha kama maqal haddaa igu soo celin kartaa socnaanayo runtii wuxuu leeyahay maxaa loo la-yahay damiir sax ah oo ee, dadkii wadanka ka turjumaya oo badbaadiya wadanka xaaladan uu ku sugan yahay micnaha Een, su-aal iska guud ayuu ku weydiinayaa dabcan waa mahadsan yahay runtii shacabka soomaaliyeed saliig badan bay ku kabaan aad bay u saliigsan yihiin siyaasiyiintu ama ayaga isma ila meereysada ay ku dhex jiraan ama gaadiska ay ku gaadiyeen inay ama waqti waxay u baahnayeen loo sameeyo waxbarasho leh oo caafimaad leh oo nolol leh oo shaqo abuur leh oo dhalinyarada deerka ay dhulka ku hayaan shaqo la-aan marka aad baa arrintii siyaasiyiinta isku tanaagoonaysa guryaha sharci fiican degan dadaalkooda qormaha u dirsanaya runtii shacabka soomaaliyeed runtii way- way- way- way dhaargeysan yihiin ee haddii ay macnaha marka intay iyagu ee, laakiin kolba ayaga uba xildhibaano iyo madax noqonahaya ayaga hadday hoodaas iyo ogolyihiin hadday runtii ku fasilmaan inay ee, waxa loo qaateena iyo had loo qaateena ku galaan ee, marka dambe ayaga dhan in laysku tuuro baa ka dhalinaysa oo maaragtay runtii ay ku sumcadbeelaan marka siyaasiyiinta soomaalida guud ahaan ee, ee, runtii way qabeen ama way ku gaabiyeen ee, waxay qaban kareen waa tahay fursadna waa la siiyey anuu cabdiqaadir maalintii la doortay iyo cabdullaahi yuusuf maalintii la doortay iyo hadda rag baan joogay maalmihii la dooranayo soomaaliya waa kaga dhawaacan waa joogay shacabku waa shacab runtii ee, aad sam- u samir badan ninkii yimaado isla shacabdiya ee, aan waxbarasho weydiisan ee, caafimaad weydiisan oo ciyaalka soomaalida iyagaa waxbarashada ka bixiya waalidkaa ka bixiya caafimaadkana iyagaa istaagiyo dowladaha adduunka dadkooda waxbarashada caafimaad bay siiyaan wadooyina waa u dhisaan shaqana waa u abuuraan marka shacab er yar oo dib yar iyo shacabka soomaaliyeed siyaasiyiintuna runtii dushooday isku hayhaystaan waa haday tahay marka joojin waayaan waxaan waxaan ka baqaya in cadaab iyo dayad ay ku bilowdo guud ahaan iyagoo wada socda waa tahay ee, kaba soo qaadba hadda een, waad maqlaysaa dhinaca mucaaradka iyo waxa ka soo yeerayo waad la socotaa dhinaca kaleeto dowladda iyo iyo xubnaha ka tirsan ayagana sidoo kaleeto siday dhankooda u arkaan een, maxaa dhici kara doorashada arrintan maxay u keeni kartaa in la qabto doorasho xalaal ah oo dadku ay ku qanci karaan in la qabto maxay tani ku keeni kartaa
walaal waxaa loo baahan yahay in la fahmo oo wadaha dowladda ay aada u fahamto oo madaxweynuhu aada u fahmo waxa weeye markii hore doorasho qof iyo coda oo dastuur ku salaysan baa la filayay dastuur ku salaysan oo xeerka doorashada ku salaysan baa la filayay oo waxayba qoran yihiin oo guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranka ay maamulahayaan kii markii la waayay waktigiina dhamaaday waxaa loo wareegay garasho siyaasadeed maamul goboleedyada waxay rabeen baa loo yeelay dowladda waxay sii waardiyeysatay daba saddexaad baa marka jirta oo bakiinaha fadhiyay oo banaanka barxadda fadhiyay oo musharaxiin u badan iyo siyaasiyiin hore oo madaxweyneyaal ahaan jiray iyo siyaasiyiin xamar joogaha u badan iyo kuwa xataa waqooyi kala jooga qoladan oo maanta oo dhan ka haysa annaga waxayna lala weydiin sida cagaarka loo dhigay haddaan ku gallo waa ku ajarmayna lama inkiri karo doodaas marka madaxweynaha waxaa loo baahan yahay inuu fahmo sharciyaddii hadda waa laga soo tegay waxa hadda yaalla waa isafara siyaasadeed oo dhisan hiraab kasoo bilowday xamarna lagu gelabeeyey labada aqalna ay ansixiyeen haddii marka dad siyaasiyiina oo siyaasadda dan kale oo musharaxiin u badan ama dadka reer waqooyi ay leeyihiin waxna nama anfacayaan waa in la hadday gar sheegayaan waa in la dhegeystaa laga garabixo Mhm.
hadday gargaran yihiinna waa in la sheego laakiin habkan ah baabuurka waa dhaqaaqaya hala fuulo waxaa kusoo xigaysa iyadoo faraha laisku fiiqfiiqayo waqtiga inuu dhamaado haddii sabirweyn la gaaro waqtiga dhamaado iyadoo maaragtay la- habkii wax loo doorasho loo jalaabiyaan lahayna waxa eeda qaadahaya ee ceebta qaadahaya cidda mas-uuliyadda haysay marka annaga waxaan leenahay doorashada waa la fuudeyn karaa ee, guddi doorasho oo loo qaateen hala keeno doorashaanba anaga dad baa xataa ii muuqmuuqda ee, cabdiqaasim iyo madaxweynihii hore iyo saa- saalax garaas ra-iisal wasaare hore waxaa hadii bay doorashada maamula Mhm.
ma ay ma ay xoriyeen cidna uma ay xayeen cidna uma keedeen sababta magacooda ay waardeysanayaan dad kaloo badanaa boqolaal ah oo bixin rabeeba ee ganacsato leh oo cilmadaa jira marka dadkaas aniga waxaan qabaa in la isku yimaado oo dad ayaga sidooda inaysa fadhiyana ku baxaan madaxda ku baxaan sidan kaa loo wakti isa u dhimin laakiin haddii kale oo hadda isaan laisku hirtaagnaado waxaa dhacaysa in ee, december dhamaato oo january dhamaato oo sideeda ra-eed la gaaro marka ma adka ee, waxa dadka oo dhan deeqaa la samayn karaa madaxdii horida ee, aqoon-yahanka dhe saxaafada dad ku jira waaweyna la yaqaanaa jira dadka ma- dhalinyarada hada hadda lasoo qorqoray inay wax wanaagsan hayeen bay u badan tahay laakiin lama yaqaan aan laga shaqeynayo qaarna dowladda u shaqeeyaan ama goboleedyada marka qofka madaxdiis madaxweyne ka shaqeeya ama heer goboleed ama heer federaal warashuma milayaa waa yaali caqliga maahan waa tahay waxaa la dhahaa ingiriiska waxaa lagu dhahaa conflict of interest baa lagu dhahaa qof yeeli karno sideed in maaragtay haddaan madaxweyne anaaga aniga ninka chief of staff Kenya soo magacaabo madaxweyne faraama farmaajo ma yeeleen wuu asagu marka ay aqbaleen oo dadka inay kukaasdirma fiicna kuwa goboladana waa soo qoqoreen inay la noqdaan weeye dadkaas tirada badan oo la yaqaano oo dadkoo dhan ku jiran hala keeno oo maaragtay oo magacooda la ardaysanhayo oo la yaqaano oo taariikhdooda la yaqaano laakiin magacyo keliya lama soo waa tahay si kooban haddaan kuu weydiiyo waayahay si kooban haddaan kuu weydiiyo dowlad walbaba xilligeeda marka ay joogto ayada ayaa magacaabaysa guddiga doorashada ee dabcan wax la isla ogolyaha haba laga dhiga ha la isla eege laakiin een awooddeeda inta badan ayada ayaa isticmaalaysa marka dowladdan maxay tahay qaladka ay ku yeelan karto ama ay ku leedahay inay soo magacoodo guddiga doorashada si m- hoosha ayada u taalo loo gudagalo loo qabto waxa weeye cilmigii laga bartay doorashadii hore ee labada kun iyo lixdan ka dhacday gobolada kala duwan iyo muqdishada waxa weeye eh, waa lagu khasaaray oo dad badan oo maaragtay rabiisiyey baa jira marka meeshii faraha looga gudbaanta ka hor waa in lagu guuro oo wax macquul la la keeno waxa macquulka maxaa weeye waxa eh, dad leeqaateena ama ma- ciidamada soomaaliyeed hala keeno ama ganacsada hala keeno ama bulshada reerka hala keeno horta labadii kun iyo lix iyo tobankii waa ceega dhacday reerbaa dhacday dad baa guri kor looga soo xiray dad baa intii hool loo fuleeliyo hoolka asaga hool kale doo- doorashada ka dhacday gabdhaha lasoo falmajiyey kuraasta laga soo kala mareejiyey oo rag ka qaateen qa- qaar baa iyaga saabtan casi maqan baa doorashada dhacday marka wixii labadii kun iyo lixdankii lix iyo tobankii fasilka ahaa iyo ceebtii iyo cawradii meesha ka dhacday hadda qiil ma noqonayso oo hadda sawirdaa la sameeyey qiil ma noqonayso hadda wax fiican inay sameeyo waayo sababtoo tii horena laguma faa'iidin waa tahay hadda haddii la sameeyona lagu faa'iidi maayo marka cilada waxaa weeye wax macquulaa la samayn karaa wax macquulaa la samayn karaa ee dowladdu ee doorasho qof iyo cidaa laga hayo sharci ku salaysan ama isafgarad siyaasadeed ama gobolka u qeylinay madaxeeda loo ogolaaday madaxweyne dow- dowladdu waxeeda dhaqaalaheeda soo degeystay iyo kuwa Waay.
goboladooda kuwa marka tirada badan oo inay tartamaan raba hadii arbitrka ayay wax ku ogeyn oo meesha lagu cayaarayo gooni aan laga weydiin oo saacadda aan la cayaarayo aan loo sheegin ninkii ma tartami karo marka waa in laga dhigo meel eh, siman oo dadku maxaa ilaa xad ay niyadda soo bedelin karaan cayaarta laakiin Waa cayaar tahay.
lagu leeyahay Dhegeys- waa la cayaaraya waayo adigoo mahadsan cabdirashiid dhegeystaha ugu dambeeyaan siin lahaa fursadda si waktigan aan usii een, eh, tashiilo ama usii beeqaamiyo Eh, soo dhowo walaal magacaa ku bilow een, halka aad joogtid iyo aragti iyo su-aal waxaad rabtid inaad la wadaagtid martida barnaamijka asalaamu calaykum magacayga waa ismaaciil ibraahim waxaan joogaa minnesota minneapolis walaal aniga run ahaantii eh, su-aal maaha laakiin waa commenty ama aragti Eh, aragtida aniga aan qabo waxay tahay guddiga doorashada eh, ay saluugsan yihiin eh, mucaaradka ama oppositionku ay saluugsan yihiin horta waa dhalinyaro soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed aqoon-yahan baa ku jiro culumaa ku jirto dad dhalinyaro ahoo ac- activistayaal ah ku jiro Eh, horaan waa la- sidaas oo kaleetay ahayd haddii dad dawladda u shaqeeya ay ku jiri lahaayeen ama ay ku jiri jireen kii ka horreysay sixteenkii tan Eh, ima muuqata marka aniga een, justification hadda mucaaradku ay taluugaan ima muuqato aan ka ahayn inaysan doonaynin in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo oo ay u muuqato marka hadda aad fiirisid shalay shirkoodii warmursiyeedka ay ka soo saareen dhammaantiis haddii aad qodobada mid mid u fiiriso waxay u muuqataa wax aan dalka iyo dadka iyo doorashada la rajeynayo midna aan u adeegaynin bay u muuqataa maxaa yeelay een, tusaale ahaan markaad soo qaado een, markii la heshiinayay oo guddiga een, qaranku uu heshiinayay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiinayeen xamar ay fadhiyeen ama dhuusamareeb soo koob walaalo dowr kumaysan lahayn Mhm.
wax dowr ah oo haba yaraatee ay ku lahaayeen ma aysan jirin inay ka qayb qaataan oo ay yidhaahdaan hana ku daro dadka soo xulayo dadka wax eh, guddiga doorashada maantay markii lagu heshiiyey habraaci la sameeyey baarlamaanku uu ansixiyey labadiisa aqal oo wada jiro inay yidhaahdaan annaga hanala ku daro oo annagu aan qayb ka noqono guddiga soo xulaya waxay u muuqataa inaysan diyaar u ahayn inay doorashada ka qayb galaan waayo aniga waxaan isleeyahay aragti ahaan waxaa u muuqatay in aysan suurtagal ahayn ayagu ama shaksi ka mida ama ayaga inay eh, eh, mid ka mida uu ku soo baxo marka anigu aragti ahaan waxaan qabaa dadka soomaaliyeed way ka soo daaleen qabqabsi xilligii ugu dambeeyey weeye laba bilood baa dhiman waad mahadsan tahay waayahay si fiican ayaan u garta biidhaca warkaaga waad mahadsan tahay n cabdirashiid waad ujeedaa wadankii dhinaca kaleeto ammaankii ayaa isna kaalinta muhiimka ah ay tahay qaraxyo ayaa dhacaya al-shabaab dhalinyaro ayaa la laayay toddobaadkan saad og tahayba oo ayagoo joogo meel laga cuno jalaatada oo ku taala muqdisho qaraxyada al-shabaab iyo weeraradooda waa iska joogta caqabadii dhinaca amniga way jirtaa isqabqabsigood iyo dhinacyadan isfifiirinaya dhinaca kale maxay weecin ka weecin kartaa dareenkii lagu eegaya xataa amniga waddanka ugu dambeyn intaasoo kooban runtii macnaha markii dooda aan loo baahnayn siyaasiyiinta ay dabato waxyaabo kale oo u wada yaalay ama dowladda ahaan ugu yaalay ama dadka horin u yaalay oo amniga dowladnimada in maaragtay la dhiidhiijiyo ah oo shacabka qalbigiisa iyo dhowgiisa in la ilaaliyo ah oo adduunka in maaragtay la kasbado ah waxaasoo dhigaa meesha ka baxaaya dad inay siin ahaadaan oo iskaalmaystaan laga rabay oo isiimaansadaan oo colaad iyo maaragtay qalbiximo badan aysan ka dhaxayn dad la rabay waa runtii isku liqdaaran oo maaragtay isku iyaga hadda cadow isku arka ayaga ishaaraanaya taasna waxay keenaysaa si toosahayo sida damba in wixii ay ahayd in lagu mashquulo maanka lagu hayo maskaxda lagu hayo in laga maaragtay laga yaro jeesto oo kadibna masaalixdii halkaas ay ku ay ku dayacmaan marka dayac badan bay leedahay dad la rabo in yahay inay isbugsadaan oo halsiin ahaadaan banoni inay cayaarayaan camal laakiin qalbiga iska magcayn looga rabay baa hadda qeydinacayd iyo is-eegay iyo maaragtay hadda qaarkood macnaha isku eegeynayaan hiyad baa yiri hada iyada hada dilo iyada hada dilo isku eegeynayaan waa tahay marka dan badan baa ka dayacan halkaa laisku maqan yahay oo laga maqan yahay danihii kale aad baan kaaga mahad celinaya cabdirashiid adigii dhegeystayaashaba waktigaaga inaad barnaamijka nagala qayb gashay adigaa minsahar thank you waa ku mahadsanta waaya kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hayadda heritage ee cilmi baarista ee fadhigeeda u yahay magaalada muqdisho aniga iyo dhegeystayaashii barnaamijka igala qaybgalayba su-aale ayuu nooga jawaabay ku salaysan xaaladda waddanka ee wakhtigan xilli dhowaantan la filayo in doorasho dalka ay ka qabsoonto guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waa naga intaasi dhegaystayaal nabadgelyo